wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay wadaa qorshe ay ku dhireynayso magaalooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa hirshabeelle xildhibaan sharmaake xasan geni ayaa sheegay in ay wadaan wacyigelinno ku saabsan in aan la jarin dhirta wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waa wasaarad muhiim u ah dowlad goboleedka hirshabeelle waxaanu ka soo qabanay waxqabad badan oo aanu ku samaynay arrimaha xoolaha haddii aan lahaa la dagaalanka caafimaad darradooda ah abaaraha sidoo kaleeto daaq xiriinadii inaan samayn ah intaasoo dhan waa qorshaynay waxaa marka meesha ka jiraan in muxuu ahaa beelweyne aan tagnay oo suuqii xoolihii laga dhoofinayay caafimaadkoodii iyo aanu soo kormeernay wacyigelin aan u samaynay dadka muxuu ahaa xoolaha dhoofinayo ayagoo caafimaad qaba si suuqgeyn loogu helo in muxuu ahaa ay wax ka soo qabtaan xanaanada xoolaha markii laga soo gudbo oo dhirtii iyo daaqa la sameeyo iyaguna waxaan samaynay beeristii dhirtii oo aanu dibubeeris ku samaynay si aanu deegaanada muxuu ahaa ee daaqxilinada loogu talagala dib aan ugu beerno ama si abaaraha loogu sameeyo cawskii xooluhu calfan lahaayeen oo kaleeto ama xilligaas loo furo daaqxilinadii badnaa ayadu inaan samayno wasaaraddu marka howlahaasoo badanay qabatay anigoo wasiiru dowland ka ahaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka xiriirkeedii wasiirkii ku maqnaa ee maxamed maxamuud goodir oo wasiirkii ahaa shaqadii oo jowhar aan ka hayay sidoo kaleeto xafiisyadii inaan dalbay dowladdu xogaal bay u tahay oo dib in loo soo celiyo xafiisyadii ay lahaan jireen wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa hadba dhulka kaymaha siduu u kala roob badan yahay hadduu haddana u kala roob badan yahay marka cilbaaris lagu sameeyo in roobkii yimaado ama dhulkii xaaluf noqdo waxaa sabab ah jeesta dhuxusha dhoofkeeda lagu samaynayo waxaanu ka samaynaa wacyigelin waa mamnuuc wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ayaa iskale dhuxusha kontaroolkeeda la socodkeeda canshuurteeda dhoofkeeda soo ma garan waa mamnuuc in la dhoofiyo in la jaro geedaha wax u oolka ah kaymaha in la gubo intaasoo dhan arrimaha laamaha booliskana waan la socodsiinay oo waxaanu ku yiraanay in dhuxul ka badan saamigii loogu talagalay isticmaalka ah laga qaadi karin dowlad gobolka hirshabelle sidoo kaleeto waxaad arkaysaa annaga waa naga wareegataa oo qaybahan muxuu ahaa baadiyaha ah ayaa laga jaraa dhinaca afgooya ayay ka galaan muqdisho laakiin hirshabelle way fulisay in dhuxul la dhoofinayo ama deegaan kale ku socotaa aanay soo dhex marin oo aan iga gudbin xuduudda border oo muqdisho aan u gudbin taasoo keeni karta xaalufin badan waana kaga hortagnay booliskana wacyigelintii iyo bulshada aan siinay waa uu fuli taas oo mar walba aanu gacmaha u hoorsanayno in kaalmana la soo gaaro laakiin haddii aynu kayd xoolo u samaysano oo daaq xireen ah ama caafimaad ah wuxuu ka yeelan lahaa intaas in muxuu ahaa sidii abaartu ama saamaynta bulshada ay ugu yeelan lahayd aanay gaarin sidaas daraaddeed wacyigelin badan baanu anigu ka samayn hadeertaan waa ku dali jirnaa oo qaybahan hadeertaan oo wasaaraddu sida kumeel gaarka u shaqaynayso waxaad arkaysaa dhirtii aanu beernay aan ugu talagalnay inaanu muxuu ahaa ku dhirayno meelaha daaq ah silga qaybahaas yaallo sidoo kaleeto aanu doonayno daaq xireenkii weynaa inaanu ku samayno qaybo badan soo ma garan intaas oo shaqaha ayaanu isku howlnay